duufaanta freddy ayaa ku dhufatay dalka malawi jimcihii waxa ayna waxyeelo u geysatay ugu yaraan toban degmo oo ku yaala koonfurta dalkaasi xukuumadda lilongwe ayaa waxa ay hakisay iskuulada koonfurta dalkaasi malawi ilaa amar dambe magaalada balanteer waxaa mas-uuliyiintu ay hakiyeen duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee jileka inta badan axadda iyo isniintii saraakiisheennu waxaa loo daabulay inay samata bixiyaan oo ay adeegyada kale u fidiyaan dadka samata bixinta u baahan waxaan joognaa degmo kasto sababtoo ah waxaan ka furnay saldhigyo booliis oon ku leenahay degmooyinkaasi ayuu yiri peter kalaya oo ah hafayeenka adeegyada booliiska malawi laakiinse waxaan ku filan in aan sheegno in dadaalkeenna ay caqabad ku noqon karto samata bixinta ah roobabka oo weli sii socda iyo saameynta oo sii badanaysa ayuu yiri kalaya ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay sii kororto maadaama la filayo in wararka laga helayo saraakiisha kaleto ee deegaanada dhibaatooyinka ay saameeyeen ay tahay khasaare jibilero khamula oo ah afhayeenka waaxda u diyaargarowga masiibooyinka malawi ayaa v o eda u sheegay isniintii in dadaalada samata bixinta ay wadaan booliiska militariga iyo sidoo kale laanqeyrta case malawi waxaan sidoo kale ka sameynay xarumaha howlgalka gurmadka qaran ee lembe si markaasi loo fududeeyo iskuduburidka waxqabadyada u diyaargarowga mar kale waxaan sidoo kaleeto ku aruurinay qaar ka mid a agabkeenii gargaarada ee goobaha xaaladaha bani-aadanimo ee bangula baqaarkeenna baleteer iyo degmooyinka qaar si si wax ku oola oo hufan loogu bixiyo agabkaasi goobaha gargaarka dadku ay uga baahan yihiin yobe kajiwanda oo ah afhayeenka waaxda saraakiisha hawada ee malawi ayaa sheegay in duufaanta ay bilowday inay daciifto lana filayo in dhowaan ay ka baxdo malawi saadaasha waa in afar iyo labaatan saac ilaa afartan iyo sideed saacadood gudahood ay dib markaasi u laaban karto duufaanta kuna laaban karto kanaalada mosambique sida caadiga ah bartamaha asbuuca ilaa dhammaadka asbuuca kale ayuu yiri kajiwanda duufaanta fredy ayaa markii ugu horreysay kasoo muuqatay wax ka badan hal bil dalkaasi waxaana la rumaysan yahay inay tahay duufaantii ugu wakhtiga dheereed ee gobolka labaatankii sano ee lasoo dhaafay tan iyo bishii febraayo duufaantu waxa ay galaafatay dad aada u tiro badan guud ahaan madagaskar oo laba jeer ah oo ay ku dhufatay iyo zambaabi iyo dalka maali duufaantan ayaa sidoo kaleeto la filayaa inay toddobaadkan ku dhufato qeybo ka mid a zambiya iyo zambaabi mar kale